warqadan waa warqad ajaa'iba wey waa warqad ifinaysa khaa'inimada ku jirta mustafa cabshir n waa wax u qarsoonaa oo maalinba wuxuu qarsoon baa soo baxaya afkiisa iyo ficilkiisu isma leh waxyaabaha uu ku dhaqmayo iyo waxa uu ku hadlayo isma lah soomaalidana u khaayimaa sibuu ula hadlaa etoobiyana sibuu ula socdaa waa arrinta lala yaaban yahay waa ninka soomaalida been qadiyadiisa iyo naftiisuu been ka sheegaya taariikhduna way qori doontaa in uu warqadaas u qoray wakhti hore golaha baarlamaanka etoobiya isagoo ka codsanaya in mooyaaliya diri dhaba afti laga qaado si oromo loo siiyo waxay ku tusaysaa ficilada uu ku dhaqmayo ee habacsi la'aanta weliba iska daa in uu wax run ka sheega eh soomaalidiibuu wuxuu ka seexinayaa wax kasta oo run ahayd ayuu la dagaalamayaa uu ka hor imaanayaa uu been ka dhigay waa wuxuu isaga ku dhaqmay oromo inuu dhul siiyey oo intuu joogay intaas oo kilomitir oo dhul alla qaatay been maaha waraysigiisana waxaad ku arkaysaa isagoo leh wax intaan joognay dhul lama qaadan aaway saddexdii degmee markuu joogay u yimid aaway boqol iyo siddeetankii qabale ee aftidu ka dhici weyd aaway mombaas isagu markuu joogay lama qaadan miya warqadan mid uu ku codsanayo inay diridhaba iyo baab iyo mooyaale lala wareego oo oromo la siiyo soomaa waxay ku tusaysaa khaa'inimada uu ku dhaqmayo iyo weliba sida cad uu dhulkii soomaaliyeed u gadayo oo uu u siinayo oromo ma garanayo miyuu iibsaday oo ma lacag baa loogu bedelay ma damiir xumo iyo dabadhoonnima anigu waan fahmi la'ahay sheekada mustafa cagdar iyo beenta uu ka sheegayo qadiyadnimadiisa waa taariikh xun oo buugga ugu taallo weeyey arrintaasi waan aad iyo aad baana uga xumahay in madaxweyne dhan oo dal matalo oo la aaminay kan in la aaminaba ma ahayna la aaminay oo tallaabooyinka noocaasa isagoo ku dhaqmaya haddana nin islaama oo dalkii difaacaya dadka isaga dhigo waa waxun weeye wax xun weeye oo lagu dhaqmin ficilada inta badan laga arkayana waxaas weeye maalinka dhoweyd baad arkaysa in uu in maxay ahayde matalaadii dadka uu yidhi oromo iyo axmaar ha lagu daro oo isagoo jooga la hamiyey oo shirkii aadaashu ka kaceen ay diideen markay isku dhex arkeen warqadanaad arkaysaa